أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh qodobada wararka warbaahinta islaamiga al andalusaa ka idiin haysa kooda ugu door karoon waxaa ka mid ah gaalada caalamka ayaa ku amartay kooxda ridada soomaaliya inay raaligelin ka bixiso dhacdadii garoonka muqdisho kaga celisay diyaarado sidii ciidamo daacad u ah axmed madoobe iyo siciidani khilaaf xoogan ayaa ka dhex qarxay dowladaha maraykanka iyo uganda kaasi oo salka ku hayay duulaanka ay ku joogaan soomaaliya bulshada ku dhaqan mid ka mid ah xaafadaha magaalada muqdisho ayaa dhigay dibadbax ay kaga cabanayaan dhulbab xoogan oo ay ku haysa kooxda ridada soomaaliya guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaano ka kala tirsan wilaayaadka islaamiga shabeella dhexe iyo jubbada dhexe maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaya sahmiga ee galgaduud ayaa tartan aqoon kororsia u qabtay farcyada macadka quurdubo ee wilaayadaas يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subaxnimo arbacaa taariikhna ay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha shacbaan sanada kun afar boqol afartan iyo todoba hijri walaalahayaga muslimiinta kusoo dhawaada warkii warbaahinta andalus oo fidsan gaalada caalamka ayaa ku amartay kooxda ridada soomaaliya inay raaligelin ka bixiso dhacdadii garoonka muqdisho kaga celisay diyaarado sidii ciidamo daacad u ahaa axmed madoobe iyo siciidani faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkay nuur cali warsame abushiiba war-saxaafadeed kooban oo ka soo baxay kooxda eridada soomaaliya ayay kaga cudur daarteen inay nasiib darro ahayd tallaabadii ay ku celiyeen labadii diyaaradood oo waday ciidamo ilaalo u ahaa axmed madoobe iyo siciidini kuwaasoo laga celiyey garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho kooxda riddadu waxay tilmaantay inay aad uga xun tahay wixii dhacay iyagoo misna sheegay inay weli fidsan tahay gogashii ay dhowaan iclaamiyeen taasoo la doonayo mucaaradku inay mar kale ka soo qayb galaan cudurdaarashada kooxda riddadu waxay ka dambeysay markii waxa loogu yeero beesha caalamka ay ku qasbeen in arrintaa ay ka cudurdaartaan islamarkaana ay soo saaraan bayaan ay kaga hadlayaan arrintaasi iyagoo ugu digay inay fashiilayaan shirka muqdisho dhanka kale xubnaha golaha mustaqbalka ee mucaaradka ayaa shalay gelinkii dambe kulan la qaatay gaalada caalamka ee fadhigoodii ay xerada xalane ee magaalada muqdisho kulanka ayaa waxaa sidoo kale qadka zuumka uga qayb galay axmed madoobe iyo siciidani iyagoo kooxda riddada ka gudbay eedeyn ka dhanna carqaladeynta shirkii la filayay inuu ka dhaco magaalada muqdisho wararka qaar waxay sheegayaan in axmed madoobe iyo siciidani ay shuruudo ku xireen qaabkay ku imaan lahayn shirka taas oo ay ugu weyn tahay inaysan ku kalsoonaan karin kooxda riddada soomaaliya iyo in xasan garguurta uu baxsho cudurdaarsho ku aadan mas-uuliyaddii diyaaradaha lagu celiyey gaalada fadhigoodii ay xerada xalin ayaa si toosa waxay u soo fargeliyeen khilaafka ka dhex caloodsamay kooxda riddada iyo mucaaradka sida baan uga soo horjeeda jazaaka allahu khayran walaalka abushiiba khilaaf xoogan ayaa ka dhex qarxay dowladaha maraykanka iyo uganda kaasi oo salka ku haya duulaanka ay ku joogaan soomaaliya tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen cali aadan cabdulaahi caliyare xiise diblomaasiyadeed oo aad u cakiran ayaa ka dhex qaraxday dowladaha saliibiyiinta ee maraykanka iyo uganda kuwaasoo heshiis ku ahaa duulaanka mactabku dirirka ah ee lagu soo qaaday dalka soomaaliya khilaafkan ayaa soo shaabaxay kadib markii taliyaha ciidanka difaaca uganda gaalka lagu magacaabo muhuusi kinrigaba uu bartiisa xiriirka bulshada ku sheegay in safaaradda maraykanka ee kambala ay ku tallaabsatay faragelin ka dhanna siyaasadda gudaha ee uganda taliyaha ciidanka oo ah wiilka madaxweyne yuweri museveni ayaa soo jeediyey in la jaro iskaashiga militariya u dhexeeya kambala iyo washington oo ay ku jiraan howlgallada amni ee sida wadajirka ah ay uga wadaan geeska qaaradda afrika hadalkan ayaa dhaliyey falcelin aad u xoogan waxaana guddoomiyaha guddiga arrimaha dibadda ee sanadka maraykanka senator jim riish uu sheegay in genaraal kenrigaba uu ka gudbay xariiqda cas taasoo muujinaysa inuu gaaray heer aan la aqbali karin marka la eego aragtida maraykanka taliyaha ciidanka uganda ayaa saacado gudood ku tirtiray fariinta uu soo dhigay bartiisa xiriirka bulshada ee ex isagoo ku cudurdaartay in macluumo khaldan uu helay islamarkaana raaligelin siiyey dowladda maraykanka sanadka maraykanka ayaa tirtirista qoraalada taliyaha iyo cudurdaarka uu bixiyey ku sifeeyey mid dhalanteed ah oo aan dhab ahayn islamarkaana aan ku filnayn xadgudubka uu ku sameeyey dowladda saliibyadda maraykanka waxa uu soo jeediyey senator jim rish in maamulka trump looga baahan yahay inuu dib u qiimeeyo iskaashiga amni ee maraykanka la leeyahay uganda islamarkaana ay suurtagal tahay in cunuqabateen la saaro maamulka yuweri museveni afhayeenka ciidamada difaaca uganda gaashaanle chris majazi ayaa ku tilmaamay hadalka sanadka maraykanka xeelad gumaysi oo dugowday oo cabsigelin iyo faragelin isugu jirta isagoo wacad ku maray in kambala ay si adag uga dhiidhihi doonto si kastaba ahaatee khilaafkan ka dhex ortay dowladaha maraykanka iyo uganda ayaa kusoo aadaya xilli taliyaha ciidamada uganda uu shaaca ka qaaday in dhowaan ay la bixi doonaan ciidamadooda ku sugan dalka soomaaliya ee qaybta ka ah howlgalka saliibiga ah ee isbahaysiga ee yusom jasaaka allaahu kheyran walaalka cali bulshada ku dhaqan mid ka mid iyo xaafadaha magaalada muqdisho ayaa dhigay dibadbax ay kaga cabanayaan dhulbab xoogan oo ay ku haysa kooxda ridada soomaaliya walaalkeen cabdiqani maxamed ayaa warbixintaasi inoo eegaya maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya ayaa weli wada dhulboobka ay ka geysanayaan xaafado ka tirsan magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya xaafadda suuqa xoolaha ee degmada hilwaa ee waqooyiga muqdisho waxaa ka dhacay isku soo bax cabasho ah oo ay dhigaan dadka deegaanka kumanaan ruux ayaa isugu soo baxay wadada laamiga ah waxayna xirteen wadooyinka dadkan ayaa ka cabanaya dhulboob ay wadaan saraakiisha murtadiinta waxgaradka deegaanka ayaa warbaahinta u sheegay in saraakiil ka tirsan murtadiinta ay toddoba bilood ka hor ka qaateen lacagoo baad ah ayna u sheegeen in aan guryahooda la burburin doonin kadibna ay bilaabeen inay dhulkooda xoog ku qaataan dadka ku dhaqan xaafadda suuqa xoolaha ayaa intaa ku daray in dhulka hadda laga boobayo ay u haystaan sharciyadii dowladii maxamed siyaad barre raxiim annagoo ah dadkii degganaa suuqa xoolaha gaar ahaan kowda luuliya dukumiitiga sharcigaa lahaa u dacwooday gobolka banaadir maxkamadda gobolka tegey garsooraha guud iyo xerilaalyuhu uu ku soo dhiftay macallin mahdi uu yidhi dhulkaa lama jebi karo in toddoba bilood baan maraynaa waa dacwoonnay xildhibaannaan u tagnay cid kastaan u tagnay dad aan fahmi weynay waxa ay yihiin oo beelahayaga ka mid ah ayaan guryahayaga maare uga weynay waxaan go'aansannay haddaysan naga tegin oo nalaga wadin naftayna ku xoorno iska dhicinno naf iyo maal waxaan leenahay aan ku beelno waa intaas odagu intuu yidhi waaye intaasoo ku idil yahay waxaan ku darayaa annaga waxaa nala saaray guddigaa guddiyaan leennahay guddigeenna wax toddoba bilood mana aanaan hoyan mana aanaan harsan intaas guddigaanna hor taagnay waxayna lahaayeen walaalayaala u kaadiya walaalayaala u kaadiya xalaan goobaynaa jooga waa la waayey lacagaaa la saaray dhulka qaar lacagtiyaa la geeyey waa diideen waxay dhaheen dhulkao dhanaan baabbi'inaynaa dukumiintiga inuu sharci yahay inaxas caddageeya waa geynay waa waa diideen dukumintigii waa diideen dukumintigiioo sharciyaan haysannaa meel kastou yaallaa waa diideen maanta wax kale nooma furna wixii islaanow noo soo gurmada horaa naloo barakiciyey oo basiibkii heradaa dadkii laga barakiciyey waa laydiin cabbiraaha la yidhi waxba looma cabbirin lacagtoodii waa laga qaatay haddeerna kii sharciga hayal aa loo soo jeestay oo dukumintigiioo sharciya la taagan oo aan guryaha la hor istaagay dheheen waa la hor istaagnay waa sharciyayna dheheen haddana waxay soo rogeen guryaha waa duminaynaa kooxda riddada soomaaliya ayaa sii kordhisay dhulboobka iyo dhibaatooyinka ay ku hayso shacabka maatida ah ee ku dhaqan gudaha iyo duleedka magaalada muqdisho jasaaka allaahu kheyran walaalka cabdiqani guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaano ka kala tirsan wilaayaadka islaamiga shabeelle dhexe iyo jubbada dhexe aynu ku hormarna dhanka wilaayada shabeelle dhexe iyo walaalkeen cabdiqaadir moxamed rabbaani dadkan oo tiro ahaan kor u dhaafayay in ka badan shan boqol oo qoys oo ku dhaqan deegaanada u dhowdhow degmada gamboole ee wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe ayaa ka faa'iidaystay biyodhaamin ay u sameeyeen guddiga abaaraha ee xarakada shabaabulmujaahidiin deegaanada biyodhaaminta laga sameeyey oo ay degan yihiin dad xoololey ah ayaa kale ah buurdheer dudundheer iyo islow abikar ee dhaca dhanka koofureed ee degmada gamboole ee galbeedka wilaayada islaamiga shabeellada dhexe qaar ka mid ah dadkii biyodhaaminta loo sameeyey oo aan ku waraystay khadka telefoonka ayaa warbaahinta islaamiga ah ee al andalus u sheegay in ay soo food saartay biyoyari baahsan oo saameyn ku yeelatay dadka iyo duunyada sidaa darteedna ay heleen gurmad oga yimid walaalahooda mujaahidiinta
waaya maxamed rashiid xaggee joogtaa igala soo hadlaysaa islaamikaran joogaa oo maanta biyaha boolida ay noo keentay haa waana ku mahadsan yihiin haabiyada amida ka socoto haa fursad nacmo ilaahay mahadiisa heleen walaayada waan mahadsan yihiin waana mahadsan tahay horta alxamdulilah wixii nooga tari waa mahadsan yihiin aad iyo aad khayr allah ku siiyo wax badan oo aan tabannahay oo abaaro oo badan oo badan oo maato oo aad u dhibaataysannahayna waa jiraan haye badanka idinkaa waxgaarsiina waaraha maanta soomaali saamay dadka uu ilagaamasika saameeyo ogtii wax alaala wixii gargaari karno oo la gaari karno oo la xijin karnana oo ku baxsannahay waa dadka iga iyaga oo iga darta iga dabayaana kugu dhiibaa shukran aad baad u mahadsan tahay igu dhiib war waa iyo amaan aaminta maanta ka soo gaaray gurbadka waaraha maanta waa booydii ugu koobaad aana soo gaartay marka ugu horo waa mahadsantihiin marka ugu labaad waxaan rabnaa in biyahaas nol hawaa nola ballaariyo marka intaas baan idin sheegayaa Een, deegaanka biyo dhaaminta laga sameeyo waa halkee waa tuulada islaaminka la yidhaahdo waay oo xaggee ku taalla degmadee ka tirsan tahay gamboola hoos tagtaa gamboola hoos tagtaa gamboola hoos tagtiisa waa magu dheera waa bas meeladi labaatan labaatan shan kilomitr wax kama ka dhereen waay maasha allah alxamdulilah waa si fiican u waraabnay waa fufuusiyuu ka wadaa kabara qaybna waa naga dhima tahay laakiin alxamdulilah intii waraabtayna waa alxamdulilah ilaah baa u mahadlaya ilaah u mahadnaq kor laa ka yeela kor laa yeela kor laa yeela assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله المركز مقع يقول بالله هذا المعلم غرفتك أبارة أمانك بيسنو كاني الحمد لله ويدا وفرنا ويسوان هو يراتي مركا الحمد لله غرفتك بيسنو كان أمانك إسلامي كرا لي راتي ولد إسلامي كرا والله واتي شنكيرا توني شنكيرا والله ما شاء الله واي بيلانا كجرت لكن الحمد لله وحيو إلهي كو كان وخير ما شاء الله ما شاء الله آد باي وفي عنتهاي مركا إلهي إذنكيز واسو دوينينا mujaahidiinta waa soo dhawaynaynaa marka alxamdulilah waa mahadsanyihin ilaahay idinkiis kor allah ka dhiga cadowgan allah naga jibiy deegaanada haatan uu ka socdo biyodhaaminta waa deegaano aan lahayn ilo biyoodyadii looga soo aroori jiray sida ceelasha iyo waraha ama keedad biyo oo aan horey loo sii diyaarin taas oo biyoyarada jirta ka sii qayb qaadatay maadaama dadka ku nool deegaanadaas iyo xoolahooduba ay u nuglaadeen biyoyarada baahsan ee soo food saartay guddiga abaaraha ee xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa dowrkiisa hiilada walaalnimo qaadanaya isagoo biyodhaamin u sameynaya bulshooyinka ay saameynta biyoyarida ku yeelatay ee ku nool deegaanada laga soo calaamadeeyey biyola'aanta jasaaka allaahu khayran walaalka rabbaani iminkana dhagna dhanka wilaha saamiga ee jubbada dhex iyo walaalkeen cuthmaan dhuubo waxaa si dardar leh wilaayaadka islaamiga ah ugu socda howlaha gargaarka ah ee loo sameynayo dadka ay saameynta ku yeesheen abaaraha ka dhashay roob la-aantii xilliga deerta iyadoo inta badan waddanka uu saameeyey abaarahaasi guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlo gargaar ah oo isugu jira biyodhaamin iyo raashin qaybin isbarbar socda waxa ay ka wadaan meelo badan oo ay ku dhufteen abaaraha boqolaal qoysas ah oo u badan dadka reer guuraaga ah ayaa la gaarsiiyey biyo kuwaasoo ku nool deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe aan ku horrayno deegaano hoostaga degmada bu'aale gaar ahaan deegaanada arabow kuudyaaq iyo kuwa kale ayaa biyodhaamin laga sameeyey warbaahinta islaamiga ah ee landalus ayaa wareysatay qaar ka mid ah dadkii biyodhaamintaasi loo sameeyey maamulka islaamiga waa biyo lagu sheeni arabow dadka oo dhiibanta ka jira arabow oo biyo lagu sheeni ilaa kuudyaaq sifayda waan qiibsani caanka naga dareerta aa bulshada reer arabow sifayda waananu qiibsan waraafin insha allah ilaahay ha barakaashin haye mujaahidiin abaaraha xasiibano rafaadasano melabkari oo dullaashano melabkari bi luusheeni eeda walaalayaalkasa unka geergeeran aan garabqobadan aan waraabasan aan noolashan ilaahay oonka mahadsan ka dambe insha allahu xarakatu mujaahidiino waa mahad ballaaran gelii haddii oo anaka dhibka nahay oo kafaadka aanan ku jirin ilaahay naga bixi walaayada maanka gaargaar noo bixisay maanta ilaahay maskala hoo sidoo kale deegaano hoostaga degmada jilib ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxa uu guddigu ka sameeyey biyodhaamin kuwaas oo laga sameeyey deegaanada galshiq abiikar xaranka iyo kuwa kale deegaanka waxaa laga sameeyey xali laba iyo tobanka ilaa hadda saacadda aan kula hadlaayo biyodhaaminaa laga sameeyey biyahaas oo maanta dad dadka aad ay ugu noolaayeen magaran intaasna waxaan kasii rajeeyaynaa insha allahu maadaama maanta ay jiraan abaaro badan
baadiyihiisa deganahay xoolaaleya ahay ma garata maanta waxaan ku faraxsanahay oo ilaahayna aa ugu shukrinaynaa walaayada islaamkana muxuu ahay aa uga mahad celihaynaa biyaha oo aanan la firahayn oo sida tartiibka ah noogula keena oo noogula wadaag baahida oo beriga oo xaafadda waa idaysa horta deegaanka aan joogna deegaanka galsha abiikaraa joognaa iyo walaayada alxamdulilah booyo biyaha la keenay maanta mano dad duwan yahay wixii joogay oo tuulada joogay alxamdulilah waa la meersaday il adduqaar allah ku arrintan waa arrin ma aragta aad loogu ildarnaa biyaha biyo deegaanka waa ka jirtay walaayadana wax waaye mas-uuliyiinta macnaha ildarrada deegaanka ka jirta way arkeen waxaan noo bilaabatay lix baabuur oo booyadada saaran aa xali ilaa iyo shalay galab maqsabka siday u bilaabeen ilaa xalay hooyadahaasaa la cabaayay iyadoo macnaha dadka beri ay ku xisaabtamayaan ma go'o doonaan biyahan mise waa sii soco doonaan dadkii asigoo dhahayo reer baadiyana meesha oo soo bariistay dadkii magaaladana ay joogaan ilaahay naxariistiisu waa weyn tahay waxaa meesha soo istaagay booyad oo hel loola yaabay intay la og tahay dadkii macnaha kii miig ka yimid oo baadiyii ka yimid oo ka yimidana waa dhergay kii magaalada joogana waa dhergay xoololeyaan nahay dadka deegaanka deganaan nahay walaayada gurmudkan oo biyaha ayna soo gaarsiisay ilaahay yaa ku mahadsan waad ku mahadsantaha dowladda islaamka walaayadu waa mahadsantaha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dadaal badan ku bixisa waxuqabadka bulshada xilliyada ay soo wajahaan musiibooyinka noocaani ah iyadoona arrinkani ay si weyn u mahadiyeen dadka wax loo qabanayo waxaana biyodhaaminta iyo raashin qaybinta isbarbar socoto ay ku soo aadeen wakhtigii loo baahnaa sida ay ku warramayaan dadka ka faa'iidaysanaya jasaaka allahu khayran walaalka cuhmaan maktabka tarbiyadii tacliinta wilaaya islaamiga ee galgaduud ayaa tartan aqoon karasi a u qabtay faracyada macadka qurdubo ee wilaayadaas faahfaahinta warkaasi waxaa ku abaadeysanaya walaalkeen marwaan moxmed جيل تحدى صعبا فأبدى روحا وعزما قويا
waxaa si guul leh u qabsoomay tartankii kama dambaysta ahaa ee culuumta shareecada kaas oo muddooyinkii u dambeeyey ka socday guud ahaan wilaayada galgaduud uuna soo qabanqaabiyey maktabka tarbiyada iyo tacliinta tartankan oo ahaa mid lagu muujinayay waxbarashada tayada leh ay bartaan ardayda machadka qurdubo faracyadiisa kala duwan ee wilaayada galgaduuda ayaa soo gaaray halkiisii ugu dambeysay musaabaqadii u dambeysay ayaa ka dhacday degmada ceelbuur gaar ahaan xarunta machadka qurdubo faraca ceelbuura waxaana fooda isdaray laba majmuuco oo kala matarayay labada faraca ee isugu soo haray tartanka kuwaasoo kale ah majmuucada alqudus oo ka socotay faraca galhareeri iyo majmuucada ansaaru shareeca oo ka socotay faraca ceelbuura goobta tartanka waxaa ka soo qaybgalay qaybaha kala duwan ee bulshada oo ay ka mid ahaayeen culimo nabadoonno waxgarad waalidiin iyo dadweyne kale kuwaasoo si weyn u muujiyey xiisaha iyo taageerada ay u hayaan tacliinta islaamiga ah iyo korinta jiilka guddiga tartanka ayaa si rasmi ah u bilaabay weydiinta su'aalaha iyadoo ardayda labada majmuuco ay muujiyeen feejignaan kalsooni iyo diyaargarow sare su'aalihii ugu horreeyey ee guddiga u qorsheeyey tartanka ayaa lagu kala baxay iyadoo aan la gaarin marxalad kala reebreeb ah majmuucatu ansaari shariica dhegihiina fura su-aashiinu waxay u dhacaysaa sida tan haati abyaatan tadullu haadihi almacaani tacriifu alixsaan alxalifu bigayri illaahi shirkun tacriifu alcibaada
بسم الله مقعي ومحسن أنا وكا سعودة مجموعة أنصار الشريعة هي معتك قرضة بحرنتي سدح البور سؤاشنا لو يدي إجابتي دواء كو الإحسان وحاوي وثالث مرتبة الإحسان وتلك أعلاها لدى الرحمن وهو رسوخ القلب في العرفان حتى يكون الغيب كالعيان العبادة وحاوي ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع الحلف بغير الله الشرك وحاوي والثاني شرك أصغر هو الرياء فساره به ختام الأنبياء ومنه إقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار ويهي همبليو مجموعة القدس لقيه نفر سؤاشين الغفر من القائل كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته anigoo magacooda xabse kana socota meesha qudus ee faraciisa degmada galhariiri su-aasha jawaabteeda haddii aan isku dayo qaala jaabir bin cabdilaahi al ansaari radia allahu canhu wayahay hambalyo majmuucatu ansaari shariica dhegihiina fura maata shaksun wa khallafa bintayni wa arbaca banaati bnin wa arbaca zawjaatin wa khamsa akhawaatin lilummi wabni cammin shaqiiqin فما نصيب كل من هؤلاء
بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته magacaygu axmed anoos socda majmuucada ansaaru shaaca xarunta dhexe macadka qurdubo bintayn waxay leeyihiin ulisaan arbac banaatul imni wax maleh oo waa dhacayaan arbac sawjaad waxay leeyihiin sumun khamsa akhawaat lil um wax maleh oo waa dhacayaan
kadib markii lasoo afjaray tartanka waxaa goobta laga jeediyey kelimaad kooban waxaana ugu horreyn ka hadlay mid ka mid ah waalidiinta ardayda isagoo ka mahad celiyey fursadday heleen waalidiintu ay ku arkeen heerka waxbarasho iyo dadaalka carruurtooda dhammaan waa lawada tartamay waa u mahad celinaynaa waa u tahanidaynaynaa haddaan nahay waalideenta hadday galhareeri jiraan iyo hadday ceelbuur joogaanba anoo afkooda ku wada hadlaya carruurteenna safarka kuwa ku yimid iyo kuwa meeshaan jooga inta ka dhexaysaba waa u hambalyaynaynaa waxaa barateen ilaahay subxana wa tacala ha idin fududeeyaan uga mahad celinaynaa sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah nabadoonnada ka soo qaybgalay munaasabadda kuwaasoo ay ka mid ahaayeen nabadoon miruweheliye culus oo guddoomiyaha golaha odayaasha dhaqanka nabadoon mascuud xasan casir afyaheenka odayaasha dhaqanka ee wilaayada galgaduuda waxay si wadajir ah u ammaaneen tartanka doorka maktabka tarbiyada iyo tacliinta iyo dadaalka ay muujiyeen ardayda iyo macallimiinta culummada akhyaarta ee la iska kor hogeenay ee ceelbuur iyo galhareeri loo tartansiiyey tilkal ayaamanu daawilahaa berriyaad raynaysiin adikuna haddii qola raydo qolada berri raynaysa qolaa raynaysa haddii ceelbuur galabta raayo oo galabta koobka qaado qudusna iyo galharine berigalay qaadayaan waxba kuma jiro macallimiintii ku soo dadaashay oo juhdigan aad u khaymaha badan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu barakeeyey soo saartay waa macallimiin soo saartay macallimiinna waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ajir iyo xasanaad aan la koobi karin hasiiyo macallimiintaysaan leenahay meel kastay joogaan way naga farxiyeen ummadda muslimiinta meel kastay joogaanna way ka farxiyeen waxaan leenahay jazaakumullaahu khayran ilaahay subxaana wa tacaala ha noo barakeeyaan leenahay waa farxad waa wax aad aan u soo dhoweynay waa shucuurta maanta noo muuqato waa wax ilaahay subxaana wa tacaala uu noo barakeeyo farxad ay ku dheehan tahay ummadda muslimiinta maanta ummad badan aan haysan khayrkan iyo wanaaggan maanta aan haysanno mahaddaas ilaahay subxaana wa tacaala ayaa iska leh asiga ayaan uga mahadnaqaynaa ugu dambayn waxaa si rasmi ah loogu dhawaaqay natiijada tartanka waxaana guushu si cad u raacday majmuucadda ansaaru shareeca ee faraca ceelbuura taas oo muujisay aqoon dhammaystiran iyo faham qoto dheer oo culumta shareecada ahaa
waxaan rabaa marka inay ku dhawaaqa natiijadii si guud su'aaluhu labaatan ay ahaayeen koox kastana waxaa la weydiiyey toban su'aal majmuucadii ka socotay galheriidhi oo aheeday majmuucatu qudus oo kow noqotay alif oo lagu bilaabay tobankii su'aaloo la weydiiyey waxay ka jawaabeen toddoba su'aalood sidaa darteed halkii su'aalna wuxuu noqohayay laba darajo sidaas macnaheedu wuxuu noqohaa marka inay heestaan toban iyo afar darajo inay heestaan majmuucadii ba ee labaad waxay ahda majmuucatu anshaari shariica oo ka socotay caalbuur majmuucadaana waxaa la weydiiyey toban su'aalood sida la mida kuwa hore tobankii su'aalood la weydiiyaba si saxa ay uga jawaabeen waxay kale ka faa'iidaysi u soo gaaray saddex su'aalood saddexdaasoo min hal darajo lagu saxaayay isku darkii majmuucu wuxuu noqday labaatan iyo saddex darajo majmuucatu ansaari shariica ayuu gaaray sidaana waxay guushu ku raacday majmuucatu ansaari shariica oo keentay saddex iyo labaatan darajo halka majmuucada hore ay keeneen toban iyo afar darajo tartankan aqooneed ee uu soo qabanqaabiyey maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada galgaduud ayaa ahaa mid muujiya aqoonta ku duugan carruurta tayada waxbarashada macadka qurduba iyo muhiimadda ay leedahay in waalidiintu si dhow ula socdaan waxbarashada ubadkooda waxa uu tartanka ay noqday tusaale wanaagsan oo lagu dhiirigelinayo jiilka laguna xoojinayo barashada culuumta islaamka isagoo reebay sawir ifaya oo ku saabsan mustaqbalka tacliinta islaamiga ah ee wilaayada jasaaka allaahu khayran walaalka marwan guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkiis waxanimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga alandalus saaka waanaga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaynoo suurtogeliy oo anigu mahad celinaynaa allah subxaanahu wa tacaala walaalahayaga muslimiinta oad kumasantihiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaanahu wa tacaala idinka ajarsii dhegeysiga idaacadda islaamiga alandalus wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wa jihaadukum mubaarak